arrintanoo soo baxday horaantii sanadkan iyada oo qayb ka ah hindisaha dowladda hoose ayaa kaamirooyinka ay rakibteen milkiilayaasha ganacsiga ayaa waxay gacan ka geysatay in la daba joogo oo la daba galo maleeshiyaadka iyo in ciidamada ammaanku ay si sax ah u gutaan shaqadooda sida ay saraakiishu sheegeen laakiin magaalo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo u dagaalamayey in ay xukunka ka tuuraan dowladda soomaaliya muddo ku dhow labaatan sano ayaa waxay indho iyo dhego ku leeyihiin meel kasta in kaamaradaha la rakibo waa hindiso khatarteeda leh badanoo la sameeyey waa waxaa lagu guulaysta in maaragta cameradii dadkii ay xirtaan markii dabcan la xiraayay waa ogeedoo suuqa bakaaraha qaraxyaa ka dhacay cameradaas darteed la rabo dadka in loo hanjabo oo nimankii nabadiidka ahaa ay rabaan inay u hanjabaan oo yidhaahdaan sidaasaan maaragta meelihiin oo dhan u qarxinaynaa ciidamada maaragta dharcadka oo nabad sugidda iyo ayaa aada looga howlgeliyey oo muddadii cameradaas bakaaraha lagu xiraayo aada uga howlgalayo joogay maalin iyo hameenba ilaa dadku ay la qabsanayeen diiriya ayaa intaasi ku daray in ciidamo la geeyey si ay u sugaan ammaanka goobaha kaamiradaha lagu rakibo ilaa ay dadka degaanka la qabsadaan dadka degaanka qaarkood waxay arkaan saameyn wanaagsan maxamed cabdi nuur oo ah ganacsade ayaa yidhi boqolkiiba boqol waa yaraada wax tuug oo hadeerta maanta la dhihi karo oo kugu soo shaqajaama ma jirto sababtoo haddooba dukaankii soo galo oo geesuhu fiirin habo afarta hadduuba arka kaamilooyinka saasoo ku sarjaama qofkii
si kastaba ha ahaatee qaar kale oo ka mid ah dadka degaanka waxa ay muujinayaan walaac ku saabsan xorriyadda sirta qofka abshir cabdirashiid yaasiin oo ka mid ah dadka reer muqdisho ayaa yidhi kaamirooyinka haddii oo caqabada la dhaho horta caqabado badan ayn ugu heesaa habeenkii waa iska soo bixi jirnay jirjiimaha iska fadhiisi jirnay xabadaada iska soo wadaan jirjiinka iska fadhiisanay hadda waxaaba inta kaamera kuu xiran inta kaamera kuu xiran adiga gees walba waa lagaa haystaa dhan walba waa lagaa fiirinaa marka haddii oo fiirisla ahleed way ficnaale codkiina xataa waa la maqlaa xabiibta hadaa dhaad bas maamada way gaartay guri darsiina degan shukri xasan oo ka mid ah dadka degan magaalada muqdisho ayaa waxa ay xustay dhinacyada faa'iidada leh iyo kuwa aan faa'iidada lahayn ee kaamirooyinka
dhanna way u wanaagsantaha dhanna ma wanaagsano dhanka dhallinyarta xaggeeda hadaa u fiirisid yacnii dadka oo xaafadooda oo ku sheekaysanaya meelaha dirjime ka fadhiisan jiray kuli hadda waxaa leeyahay taas waa laga xanibay sababtoo ah hadda ma jirto wiilii gabar oo loo qosla istaagayso oo dirjiin fadhiisanayaan ma arkaysid sababtoo ee kaamiraha ku xiran qof walba kaamiradaas ka cabsana sababtoo ee kaamiradaas gurigaa laga xukumaa sax kaamiradaas marka guriga ku jirto
samiiro gaydh waxay falanqaysaa amniga gobolka waxa ay u aragtaa inay tahay horumar weyn wakhtigan la joogo waxaa loo adeegsadaa xaqiiqda kadib markay wax dhacaan kadib oo ah kaamiradaha falcelinta laakiin waxaan rajaynayaa in kaamiradahan la isticmaali karo ka hor inta aysan wax dhicin sidaasi daraaddeed dhibaatooyinka ma dhacayaan magaalada taasi waxay noqon kartaa arrin wanaagsan